أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus maanta idiin haysa kuwooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah wargeys ka soo bax dalka ethoobiya ayaa daabacay warbixin muujinaysa walaaca laga qabo in dagaal u dhexeeya masar iyo ethoobiya ka qarxa gudaha dalka soomaaliya madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan ayaa weerar afka ku qaaday murtad garguurta xilli uu kasii daraya khilaafka ka dhexeeya murtadiinta qaraxyo khasaar lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya majalad ka soo baxda dalka maraykanka ayaa daabacday maqaal ku aadan quuska ay gaalada caalamka ka muujinaysa masiirka kooxda ridada soomaaliya maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan ayaa ku faanay in maamulka sahyuuniyadda yuhuudda uu dhowaan ka heli doono aqoonsi buuxa qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa dhigay dowdabaax ay kaga cabanayaan dhulbo xoogan oo ay kala kulmeen kooxda ridada soomaaliya waa duhurnimo axada taariikhna ay ku beegan tahay afarta bisha jamaadul awal sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan wargeys ka soo baxa dalka ethoobiya ayaa daabacay warbixin muujinaysa walaaca laga qabo in dagaal u dhexeeya masar iyo ethoobiya ka qarxa gudaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheeba hirbota oo ah wargeys itoobiyaan ah ayaa shaaca ka qaaday inuu jiro walaac xoogan oo isa soo taraya oo ku saabsan suurtagalnimada dagaal gacan ka hadal ah oo gudaha soomaaliya ku dhex mara ciidamada labada waddan ee masar iyo itoobiya warbixin oo wargeysku daabacay sabtidii shalay ayuu ku sheegay in dowladda ridada masar ay ku howlan tahay dhammaystirka diyaarinta ciidamo militari oo ay doonayso inay u soo dirto soomaaliya si ay uga qayb qaataan howlgalka waxa loogu yeero eyusum wafdi militari oo ka socda masar oo dhowaan u safray magaalada muqdisho ayuu wargeysku tilmaamay in booqashadoodu ku soo beegantay xilli ay sii kordhayaan xiisadaha u dhexeeya etoobiya iyo masar kadib markii bishii hore xarigga laga jaray biyo-xidhaanka alnahda kaasoo ay qaahira sheegtay inuu khatar ku yahay noloshooda saanad militari oo bishii agosto labada kun afar iyo labaatankii qaahiro ka dejisay magaalada muqdisho ayuu wargeysku xusay in falanqeeyayaashu ay ka muujiyeen walaac aad u xoogan iyagoo ka digay suurtagalnimada dagaal wakaaladeed etoobiya iyo masar ku dhex mara gudaha soomaaliya walaacan oo ay xilleerayaashu ka qabaan dagaalka etoobiya iyo masar ku dhex mari kara gudaha soomaaliya ayuu wargeysku carbaabay in mar kale uu soo cusboonaaday kadib markii uu soo ifbaxay damaca qaahire ay ku rabto inay kaga qayb qaadato howlgalka eyusom oo haatan wajahaya caqabado dhaqaale oo khatar weyn ku ah sii socoshadiisa jasaaka allahu khayran walaalka bushiiba madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan ayaa weerar afka ku qaaday murtad garguurta xilli uu kasii daraya khilaafka u dhexeeya murtadiinta tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen khaalid xasan madaxa maamulka ridada somalilan murtad cabdiraxmaan ero ayaa weerar afka ah ku qaaday kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedyada shahaadoola dirirka ah ee dalka ka jiro cabdiraxmaan ero ayaa ku mahadistay nidaamka riddada ay hogaamiyo murtad xasan gurguurte isaga oo sheegay inay xalila yihiin khilaafka ka dhexeeya isaga iyo maamulada kale xilli meeshii ugu xumeed uu gaaray khilaafka murtad gurguurte kala dhexeeyo maamulka puntland iyo jubbaland ayuu sheegay inay haddana kooxda riddada isku maaweelinayso dhisidda kuwo kale uula jiido maamulkii dhowaan kooxda riddadu kaga dhawaaqday magaalada laascaanooda howl badan baa soomaaliya u taalla maamul goboleedyadii baa kala irdhoobay oo isu keeni kari waayeen haddana waxaa la yaab leh inay qaar cusub samaynayaan iyagoo kuwii hor isu keeni waayey sheekadu miyaana way ekayn islaantii xaabada qaadi kari weyday ee tidhi in kale igu soo dara hadalkan kasoo yeeray madaxa maamulka somalilan ayaa kusoo beegmaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey uu sii xoogeystay khilaafka ka dhexeeya madaxda maamulada fadhigeedu yahay hargeysa iyo muqdisho iyadoona dhanka kale maamulka somalilan uu dadaal xoogan ugu jiro sidii uu heli lahaa aqoonsi tallaabadaas oo ay karkarinayaan dowlado carbeed iyo kuwa reer galbeed ah jasaaka allaahu khayran walaalka khalid qaraxyo khasaar lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen xaafadda daar salaam ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo la socday gaari sidoo kale qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka weydow isla magaalada muqdisho waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah majirad ka soo baxda dalka maraykanka ayaa daabacday maqaala ku aadan quus ay gaalada caalamka ka muujinaysa masiirka kooxda ridada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabduqaadir rabbaani majalada caalamiga ah ee time magazine ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa sheegtay in mujaahidiinta al-shabaab ay kordhiyeen howlgalladooda ka dhanka ah silibiyiinta iyo murtadiinta iyadoo dhanka kale uu cirka isku shareeray khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex coloosan kooxda murtadiinta soomaalida majaladu waxa ay sheegtay xilli dalalkii maalgelin jiray duulaanka silibiga ah ee lagu soo qaaday dalkeena muslimka ee soomaaliya ay bilaabeen in ay muujiyaan daal dhaqaale iyo dulqaad la-aan dhanka dagaalka ah kadib markii uu fashilmay mashruucii ay muddada badan ka wadeen dalkeena muslimka ee soomaaliya majalada oo soo xiganaysa dadka ka faalooda arrimaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in marnaba aanay suurtagal ahayn go-aanada uu xasan baahane ka qaatay arrimaha doorashada xaaladuna ay haatan qarka u saaran tahay in ay isu beddesho gacanka hadal dhex mara xukuumadda taagta daran iyo siyaasiyiinta mucaaradka time magazine ayaa waxay xustay in kooxda ridada soomaaliya ay la rafaadsan yihiin hoos u dhac weyn oo ku yimid dhaqaalihii ay ka heli jireen dibadda gaar ahaan maraykanka maadaama miisaaniyadoodu in ka badan laba meelood saddex meel ay ku tiirsanayd lacagaha dalalka shisheeye warbixintu ayaa waxay tibaaxday awoodda iyo saameynta ballaaran ee ay mujaahidiintu ku leeyihiin gudaha caasimadda muqdisho iyadoo tusaale usoo qaadatay howlgalkii barakeysnaa ee geesiyaasha towxiidkae dhowaan ku beegsadeen taliska ugu weynay sirdoonka nisa ee godka jilacow sidoo kale majalladan laga leeyahay dalka maraykanka ee time magazine ayaa ka dhawaajisay in madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu dhowr jeer ka badbaaday iskuday dil oo ay mujaahidiintu la damacsanaayeen si ay kaga takhallusaan oo marar badan oo kala duwan ka dhacay gudaha muqdisho taasoo quus sii gelinaysa xaaladda amni xumo ee ka jirta magaalada muqdisho ugu dambayntiina rajaxumada ku habsatay kufaarta caalamka iyo kuwa maxalliga ah ayaa si weyn isu soo taraysa tan iyo markii mujaahidiintu ay ka dhawaajiyeen howlgalladooda jihaadiga ah ee ay ku dhiig bixinayaan mactableyda duulaanka salibiga ah ku soo qaaday dalkeena muslimka ah ee soomaaliya jasaaka allaahu khayran walaalka rabbaani maamul goboleedka gaalaraacay somalilan ayaa ku faanay in maamulka sahyuuniyadda yuhuudda uu dhowaan ka heli doono aqoonsi buuxa walaalkeen nuur caluur samaawishiib ayaa warbixintaasi mar kale inoo faahfaahinayo dowlado u badan kuwa reer galbeedka oo si toosa uga qayb qaadanaya duulaanka shisheeye ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa xusulduub ugu jira sidii aqoonsi buuxa loo siin lahaa mid ka mid ah maamulada ishaara diriirada ah ee ka jira dalka soomaaliya shabakadda middle est afar labaatan ayaa daabacday warbixin ay ku sheegayso in maamulka ashaarar dirirka ee isku magacaabay somalilan uu wakhti aan fogeyn aqoonsi ka heli doono dowlado ay ka mid yihiin maraykanka ingiriiska iyo imaaraadka carabta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dabadhilafka ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa middle east afar labaatan uu sheegay in kayaanka sahyuuniga iyo imaaraadka carabta ay safka hore uga jiraan dowladaha gadaal ka riixaya in aqoonsi rasmi ah la siiyo maamulka ashaarar dirirka ee somalilan sida wararku ay sheegayaan cabdiraxmaan ciro oo ah hogaamiyaha maamulkaasi ayaa u ballanqaaday madaxda maraykanka iyo imaaraadka carabta inuu u saxiixi doono waxa loogu yeero heshiiska abraham oo ah mid lagu caadiyeynayo cilaaqaadka yuhuudda islamarkaana lagu abuurayo ra'yul caam cusub oo caalamka lagu tusinayo in wax cadaawad ah aysan ka dhexayn gaalada iyo muslimiinta middle east afar labaatan ayaa warbixinta ay qortay oo ku soo gebagabaysay in hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan uu maxamed bin zaa'id madaxweynaha nidaamka daaquudka imaaraadka carabta ka helay fariin sheegaysa in la aqoonsan doono bisha disembar ee sannadkan
jasaaka allaahu khayran walaalka wishiiba qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan dhulboob xoogan oo ay kala kulmeen kooxda ridada soomaaliya walaalkeen marwaan moxamed ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo dad caariysan ayaa isku soo bax ka sameeyey xaafadda xeer kalluun ee magaalada muqdisho halkaasoo horey kooxda ridada soomaaliya ugu boobtay dad shacab ah oo deggan ah xerakaluna waxay ka mid ahayd dhulalka ay bawtay kooxda riddada ee uu hogaamiyey murtad gurgurte dadka shacabka ah ee guryahooda horey u dumisay kooxdaasi ayaana isku soo bax sameeyey waxay siteen boorar ay ku qoran yihiin ereyo ka dhan ah boobka dhuleed ee lagu sameeyey dadkaasi ra'yidka ah waxayna qaarkood fiiqdeen jingado ay kooxda riddada ku wareejisay dhulalkaasi iyaga oo warbaahinta la hadlayey ayay sheegay in dhulalkooda xoog looga dhacay kooxda riddaduna ku wareejisay shakhsiyaad wasiiro iyo ganacsato ah taasina ay si adag uga soo horjeedaan cayaashii laga barakiciyey xaafadda kalluunka saqad dhexe oo habeennimo si arxandarro ah ayaa loo barakiciyey welina kama ayna tegin gurigoodii waa ay taagan yihiin waa u taagan yihiin har iyo habeen ayaan u taagannahay guryahaas annagaa xaq u leh nala kama laha waxaa naloo dhacayo waa ganacsato waa shakhsiyaad oon hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karno oo qaybo wasiirro yihiin oo qaybo baarlamaanka ka tirsan yihiin ayaa naloo dhacay mana ka raalli ahin mana yeelayno mana qaadanayno weliganna ma aanaan arag dawlad dadkeedii shacabka ahayd barakicinaysa cagaf ka daba wadata ma aanaan arkin weliganna ma aanaan arkin kamaa yuhuud iyo falastiin oo kaleeto weliganna ma aanaan arkin ummaddan si ha loo dhigo dhan loo bixeeya male qaybaa isbitaalaadka ku jirto oo maalinkii la dumiyey iyo maanta inta ka dhaxayda siddeed bilood ah dad wuxuu yaallaa isbitaalka naxdintii ay ka naxeen saqda dhexe asoo iska hurdaa lagu garaacay guriga oo degganaay ka guuraana la yidhi sagaal saaxiibinimo intaina loo yimid dan oo waxaa lagu qabanaa guud dan guudna laguma qaban shakhsiyaadaa la siiyey shirkadaha la siiyey sagaal saaxiibinimo intaina loo yimaado oo xerotaraarna lagu sameeyo ciidan meel degganoo waxaa la arki jiray sagaal saaxiibinimo la weeraro oo la jafo ee dad hurdaayo oo rayada oon wax hubay oon hubaysnayn oo sagaal saaxiibinimo loo soo daadanayo ma aanaan arkin kooxda riddada murtada gurguurta ayaa astaan u noqotay boobka dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxayna bilooyinkii u dambeysay sii kordhisay dhulboobka ay ku heysay shacabka ku dhaqan caasimada muqdisho jasaaka allaahu khayran walaalka marwan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga landulus maanta waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaynuu suurtageli waan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumahadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak